الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار waxaynu bilaabi doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo waa kitaabkii xaa-iyadii ibni abi daawuud caawo ah sagaal iyo tobankii rabiica alawal sanadkii kun afar boqol iyo soddonka hijiriyada haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanah wa tacaala darsigeenna hore waxaynu ka dhigan doonaa muqadamada taariikh yaroo muujis ahoo ku saabsan ibn abi daawuud ibn abi daawuud abibakr ibn abi daawuud sidaasuu macruuf ku yahay laakiin magaciisu waxa weeyaan abibakar cabdullaahi ibnu sulaymaan ibnu ashcah ibnu bashiir asajistani baqdaadi weeyaan isagu waxaa dhalay aabihii waa imaam abi daawuud saaxibu sunan oo magaciisu yahay sulaymaan ibnu ashcath ibnu bashiir imaam abi daawuud oo la garanayo macruuf ah hani ka ah in la tacriifiyo umahaatu sita ayuu kitaabkiisu ku jiraa kitaabu sunan abi daawuudka isaga loogu magac daray kitaabka magaciisu waa sunan laakiin isagaa loogu nisbeeyaa waxaa la yihahdaa sunan abi daawuud magaciisuna waa sulaymaan ibnu ashcath sidaynu tilmaanay wuxuuna ahaa imaam min aimati lmuslimiin cilmiga xadiidka iyo fiqhiga ahna imaamku ah zamankiisi wuxuuna arday u ahaa axmed ibn xambal iyo ragga la midka ah sida qutayb ibnu saciid oo isagu dhanna sheekh oga ahaa dhanna mucaasir la ahaa axmed ibnu xambal iyo wixii la mid ah imaam abi daawuud marka haddaba wiilkiisa abi bakar ibn abi daawuud buu macruuf ku yahay cabdullahi bnu sulaymaanna waa la yidhaahdaa sidaynu tilmaanay aimada muslimiinta marka ay tilmaamayaan sida imaamu dahabi raxmat ullahi tacaala caleyh wuxuu kusoo naqliyaa sir aclaamu nubalaa kitaabkiisa tadkirat lcufaadna waa ku keenaa culamada kalena kutubtooda ay ku keenaan sida ibnu cadiy kitaabkiisa alkaamil fi ducafaa imaamu dahabi miisaan lictidaalku ku keenaa xaafid ibnu xajar lisaanku ku keenaa wagayri dalik sababta loogu keenana waynu tilmaami doonaa kutubta daciifka ah maxaa yeeley waa rajul hiqa ah haddana maca dalika kutub aljarxi watacdiil dhinaca jarxiga waa ku sugan yahay sababtu ugu sugan yahayna waynu tilmaami doonaa haddii ilahay raalli ka noqdo imaamu dahabi raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa asiyar iyo tadkira labadaba markuu kusoo aroorinaya wuxuu oranaya alxaafid alimaam alcalaama qudwat lmuxadisiina shaykhu baqdaad intaasoo laqab ayuu siiyey raxmat ullahi tacala caleyh abu bakr asajistani saaxibu tasaaniif waxaa lagu dhalay waa sajistaan abi dawuud raxmat ullahi tacaala caleyh sajistaan asalkiisa ahaa kadib waa kasoo wareegay baqdaad buu yimid halkaa way meeshu ardayga ugu noqonaya axmed ibnu xambal caasimadii islaamka ahayd uma halkaasaa xayaatadiisii u ku dambeysay haddaba wiilkiisan abi bakar wuxuu dhashay sajistan buu ku dhashay sanadkii markuu ahaa laba boqol iyo soddon hijiriyada islaamka waa qadiim weeyaan qarnigii saddexaad bilowgiisii weeyaan wuxuu dhiman doonana waynu tilmaameynaa waxa weeyaan saddex boqol iyo toban hijiriyada qarniga afraad bilowgiisii buu dhintay qarnigii saddexaad bilowgiisiina waa dhashay siddeetan sanuu jiray marka maxaa yeelay laba boqol iyo soddon markuu dhashay saddex boqol iyo tobanna uu dhintay waa intee meeqa sano wey markaa da-diisu waa siddeetan sano weeyaan siddeetankaa sano ayuu wuxuu dhex fadhiyey xalaqaadkii cilmiga sheekhna ahaa aabihii abi daawuud waa caalim min culamaai lmuslimiin aabihii abi daawuud waa caalim min culamaai lmuslimiin taasi waxay fursad u siisay ka gayrihi min alculamaa in uu wiilkiisa yowma uu dhashayba kula dadaalo xagga cilmiga walidaalika isagoo yar ayuu la safray si culimmadii waaweyneyd ee bilaad almuslimiinta joogtay uu ugu geeyo ijaazanay u siiyaan cilmi ah ijaazat alxadiid walidaalika waxaa la yidhaahdaa isagoo yar ayuu la safray wuxuu u geeyey ninkii la ohan jiray moxamed bin aslam atuusi moxamed bin aslam atuusi waa u duceeyey ijaazana waa siiyey walidaalika culimadu waxay yidhahdaan aqdamu shaykhin lahu moxamed bin suleymaan atuusi maxamed bin aslam atuusi aabihiina aada iyo aad buu ugu farxay iyo sheekhaba moxamed bin aslam atuusi maxaa yeeley moxamed bin aslam atuusi nin sahlan maaha ahlu sunna wa ayo markii la yihi cabdullaahi mubaarak ninkii uu yihi weeyaan maxamed bin aslam atuusi iyo ragga la midka waa amiir almuminiin imaam min aimati lmuslimiin fi lxadiid ragga ugu horeeya ah haddana saaxibu caqiida ah saaxibu caqiida ah ninkaasaa ijaazo siiyey culimada muslimiintuna sidaasay ahaayeen bal saxaabada ridwan llahi tacala calayhim ilmaha markuu u dhashay waa taqaanaan inay nebiga u geyn jireen salawaatu ullahi wasalaamu caleyh litabaruk iyo in ijaazo la siiyo culimadu ugu geen jireen nabiga caleyhi salaatu wasalaam madiina ilmihii ugu horreeyey loo keenay cabdullahi bnu zubayr buu ahaa nucmaan bnu bashiir baa ka mid ahaa wagayri dalika abi muusa alashcari wiilkiisii loo dhalay ibraahim aha waa u keenay wagayri dalik wahaakada waxay noqotay sunno mutataabaca cinda alculamaa awlaadooda in ay markii ay dhashaan iyagoo yarba markiiba loo qadimo culimada islaamka imaam dahabi oo tarjamadiisa aynu ka warami doonno haddii ilahay raalli ka noqdo subxaana wa tacaala yaa ka mid ah sanadkii uu dhashay aabihii axmed baa la oranayay ibnu cuhmaan ibni qaymaar wuxuu kula wareegay culimada muslimiinta ee zamankiisa jirtay si ay ijaazo u siiyaan oo ficlanna way dhacday sidaa darteeda maxaa ninka la yidhaahdo cabdullah ibn abi daawuud abi bakar wuxuu wax ka wariyaa aabihii oo ah imaam abi daawuud adeerkii oo ahaa ciise ibn ashcad sulaymaan ibn ashcad iyo ciise ibn ashcad weeyaan axmed ibn saalixin almasri ninkii la ohan jiray oo imaam min aimati lmuslimiin ah moxamed ibn yaxya zamani iyo ragga la midka ee tirada badan ayuu wax ka wariyaa oo uu la kulmay maxaa yeeley baqdaad waxay ahayd zamankiisii caasimada dadka muslimiinta ay leeyihiin madiinat lcilmina waa lagu magacaabi jiray madiinat salaamna waa la dhihi jiray waxaana taa daliilkuugu ah imaam khaiib albaqdaadi raxmat ullahi tacaala caleyh kitaabkiisa taariikha baqdaad in ka badan tobaneeyo kun oo culimada muslimiinta ayuu tarjamadooda ku keenaya marka madiinat lcilmi bay ahayd culimada islaamkaas meel walba uu joogo inuu baqdaad aado waa ku khasbanaan jiray maxaa yeele aimo waaweyn oo culimo ayaa joogtay wakhtiga cilmigu sidiisana wuxuu leeyahay faa-iide marka loo safro ee loo safro ee loo rafaado fawaaid aada u tiro badan buu leeyahay imaamu shaafici baa ka warramaya raxmat ullahi tacaala caleyh marka baqdaad oo uu nasiib u yeeshay sidoo kale xijaaz ciraaq masar shaam asbihaan iyo faris oo asalkooda uu kasoo jeedo halkaa intaba wuxuu kala kulmay mashaayikh aad iyo aada u tiro badan imaamu dahabi raxmat ullahi tacala caleyh wuxuu ohanaya wa kaana min buxuuri lcilm wuxuu ahaa baxar kamida min buxuuri lcilmi bad ka mida badaha cilmiga maxaa yeelay aabihii oo ahaa caalim iyo isagoo caalim kale noqday tiibaa iswaafaqday waxaana kuugu daliil ah majlis ka mida majaalista ah isagoo ka sheekeynaya reer asbihaan markuu aaday waxay ku khasbeen oy ku amreen inuu u fadhiisto oo cilmigii uu u yeeriyo markaas wuxuu ku yiri anigu kutubtaydii ma haysto baqdaad baan kaga soo tegey waxay yihahdeen adigoo ibna abi daauud adigoo ibna abi daawuud ah in aad tiraahdeed hadda kutub ma wato wax ansaxaya meehe noo fadhiiso meeshii buu fadhiistay sida bacdi riwaayad ay tilmaamayaan lix iyo soddon kun oo xadiid ayuu dusha ka yeeriye lix iyo soddon kun oo xadiid ayuu dusha ka yeeriye oo dhammaanteed uu leeyahay qaala xadaanaa fulanu qaala xadaanaa fulanu ilaa iyo marfuuc ila nabiyi sala allahu alayh ali wasalam ama mowquuf cala asaxaabi ah ama cala ataabici ah qowl taabici leyah ama qowl saxaabi leyah ama wixii lamid a maxaa yeele waxaa kutusaysa arrinta iyada ah kutubta alifay kitaabu tafsiir uu leeyahay keliya waxaa la yihahdaa in ka badan boqol kun oo ahar buu ku keenayaa maa beyna marfuucin wa mowquufin wa saxiixin wa daciifin isugu jirta taqriiban marka taa waxay kutusinaysaa qowlka imaamu dahabi raxmat اllahi tacala caleyh ee ah inuu ahaa baxr min buxuuri اlcilm bad ka mida badaha cilmiga wuxuuna alifay kutub aada u tiro badan kutubtiisii in yar baa inaga soo gaartay muntashirna ah caqiidadan maanta aynu haynaa ka mid ah aynu ka warami doono kutubtiisa waxaa inaga soo gaaray kitaabu lmasaaxif uu kaga waramayay musxafkan qur-aanka maanta aanu hayno iyo taawurkii uu soo maray maktabadeenna waa inoo yaalaa kitaabu lmasaaxif nuskhada inoo taalla ma dhammaystirna iyadoo la dhammaystirayo dib laga daabacayna way taallaa oo uu kaga waramaya musxafka zamankii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo kitaabat lwaxyi siday ahayd fadliga qur-aanka uu kuga hormarinaya uma arrintaasuu kaga hadlaya uma bacda dalika saxaabada iyo masaaxiiftoodii iyo wixii la mida uma zamankii cumar iyo cuhmaan wixii ka dambeeyey oo ahaa cuhmaan sida loo jamciyey qira'aadkii iyo wixii la mid ah iyo kuwii kale sida looga tanaasulay iyo saxaabada raggii ku dhaga adeyga ee qiraadoodii qur-aanka iska akhrin jiray iyo xuruufta ay akhrin jireen sida ubay ibna kacab cabdullahi bn mascuud wagayri dalik marka waa kitaab faniga isagoo ku tacaluqa aada iyo aadna qayim u ah kitaabkaasaa ka mida marka kutubta alifay waxaa ka mid a kitaab lagu magacaabo assunan sida aabihii kitaab sunan u leeyahay isaguna wuxuu leeyahy kitaab sunan kitaab la yihahdo laakiin inama soo gaarin kutubta madbuuca maanta ee gacanteenna soo galay ka mid maaha wuxuu leeyahy kitaab uu alifay ugu magac daray albacthu wannushuur culamo badan baa aliftay kutubta noocaas oo kale a magacaa wadata sida uu caddaynaya magaciisana ku cad waxa weeyaan in uu ka waramayo qiyaamaha iyo isu soo saaritaanka iyo bini aadanka quburaha waxay kula kulmakula kulmayaan iyo aakhirada dambe xaaladooda waxay ku dambeynaysaa janno iyo naar iyo wixii la mid ah imaam albayhaqi baa iskale kitaab isaguna cinwaankiisu sidaasoo kale yahay albacthu wannushuur la yiraahdo ibn abi daawud kitaab noocaasoo kale ayuu alifay isagu shariicat lmuqaari buu leeyahay oo isna ugu talagalay qofka qaariga ah iyo dariiqii uu mari lahaa annaasikh walmansuukh ayuu qoray kutubtii u qoray ka mid ah culamo badan baana aliftay noocaas oo kale waxayna kutusinaysaa shareecadan islaamka ah qeybteedii hore iyo qeybtii lagu bedelay ee ilaahay ku nasakhay subxaanahu wa tacaala fi lqur'aani alkariim aw fi sunati nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam maxaa yeele qur-aankuna waa leeyahay wax la nasakhay naasikhna waa ka nasakhaya mansuukhana waa kala nasakhay weeyaan la dooriyey xugum hore oo jiray oo la bedelay weeyaan allahna qur-aankiisa inoogu sheegay subxaanah wa tacaala maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayri minha aw mila idan kitaabkaas ayuu leeyahay ka mida kutubta naasikh walmansuukha uu kagayani kaga hadlayo masaabix fi lxadiid kitaab ugu magac daray oo ah jamc min alaxaadiid ayaa isagana ka mida alwaswasa ayaa ka mida musnad caaisha radi allahu tacaala canha axaadiistii caaisha oo uu soo ururiyey oo uu meeshaa ka isugu keenay inta sanadkeedii isaga uu hayay ayaa ka mida kitaab musnad ah ayuu alifay musnadka haddii aada maqashana waa tasniif ka mida tasaaniifta cilmiga oo macnihiisu yahay saxaabi walba intii uu lahaa in laga qoro maalan abubakr sidiiq in loogu hormariyo axaadiistiisii wuxuu ku soo arooray isaga uu warinayay uma cumar uma cuhmaan uma cali uma haakada musnadkaasaa lagu magacaabaa inta badan kitaabu tafsiir buu leeyahay aynu soo tilmaanay kutubtayna soo gaaray ka mid maaha ee tafaasiirta ah laakiin culimmada islaamka ee ka warantay waxay ku tilmaamayaan inuu ahaa kitaab tafsiir ma'huur ah kutubana tafaasiirtiibaa dhowr nooca atafsiir alma'huur macnihiisu waxa weeyaan tafsiirka inta badan lagu fasiro bilqur'aani aw bisunna أو بأقوال الصحابة والتابعين المأثور كاسا ليراهذا كتبتا نوعاas oo kale ayuu ahaa maxaa yeelay isaga zabankiisa ragga isla noolaayeen a'immadana wada ahaayeen waxaa ka mid a ibni abi xaatim kitaabu tafsiir buu leeyahay noocaas isagu ah marka zabankaa raggii joogay waxaa ka mid ahaa ibnu jariir aabari tafsiirkiisa aynu hayno iyo ragga noocaas oo kale kutubtii alifeen weyaan ibnu khuseyma ka mid ahaa raggaasoo dhan baa ka mid ah kutub tafaasiir ay leeyihiin kullina baabkaasay wada maraan tafaasiirtoodu oo saasay wada alifeen fadaa'ilu lqur'aan buu alifay oo ka mid a kutubtiisa aطahaara ayaa ka mid ah fadaa'ilu lqur'aan dabcan waad garanaysaano qur'aanka iyo fadligiisa iyo wixii la mid ah aطahaara oo ah weysadii iyo wixii ku soo arooray aطuhuurna waa lagu magacaabaa rag badan baa alifo isaga ka horeeyey waxaa ka mid a imaam abi cubayd qaasim bn salaam baa ka mid ah raxmat اllahi tacaala caleyh kitaabu aطahaara ayuu leeyahay ama aطuhuur lagu magacaabo uu kaga hadlayo weysadii maxaa yeele weysadu wax sahlan maaha axkaamteedu aada iyo aad bay u tanawuc badan tahay meelo badanna waa gashaa iyo wixii la mid ah dhammaan uu ku jamcinaya halkaa haddaba imaam ibn abi daawuud raxmat اllahi tacaala caleyh arday aada u tiro badan buu lahaa waxaana ugu filan fakri iyo fan ardaydiisa aimo waaweyn inay ahaayeen waxaa ka mid ah imaam ibn xibaan raxmat اllahi tacaala caleyh saaxibu saxiix ibn xibaan ardaydiisuu ka mid ahaa waxaa ka mid ah ibnu khuseyma ninkii la ohan jiray imaam daara qutni raxmat اllahi tacaala caleyh imaam daara qutniy ardaydiisuu ka mid ahaa fakri iyo faan bay u tahay ibn abi daawuud maxaa yeele rag aimo oho jibaal ah daara qutni markii la weydiiyo layihi ka waran sheekhaaga wuxuu ohanayaa iqa imaamka ibn abi daawuud huwa iqatun iqa weeyaan waxaa ka mid ahaa abu axmedin alxaakim laba xaakim baa jira abu axmed alxaakim ninka la yiraahdo saaxib alkuna kitaab alkuna la yiraahdo ayuu leeyahay oo ku jamcinaya wax allaaliya wixii kunyo ah abu fulan aimada muslimiinta kasoo bilow saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin ilaa iyo zamankiisii uu ku keenaya aimada axaadiista qortay ee kunyada iyagu lahaa ama mashhuur ha ku noqdeen ama yaysan ku noqonin maala abu axmed yaa la yiraahdaa hebel abu axmed baa la dhahaa hebel abu axmed baa la dhahaa hebel amed kadib yaa sidaasuu ku soconaya bilxuruuf ilmucjam ayuuna ku keenaya xuruufta macaajimta ah tartiibtaasu u socdaa waa la daabacay fii zamankeena waqti dhoweyd baa la daabacay rag badan baa alifay imaam dawlaabi waa ka mid a kitaabu lkuna buu leeyahay rag badan baa noocaas tasniif iyo tasaaniifta cilmiga xadiidka ka mid ah rijaasha ka mid ah culimada islaamka ay aada u alifeen dadka mashhuuriinta ku ahaa kunyadooda iyo wixii la mid ah waxaa ka mid ah ragga aada iyo aadka u waaweyn odayaasha abu xafs ibna shaahiin ninkii la ohan jiray imaam weeyaan kutub badan buu leeyahay aljarx watacdiil iyo wixii lamid uu kaga waramayo iqaad uu kaga waramayay iyo wixii lamid ah kitaabu ducafaa buu leeyahay kitaabu hiqaat buu leeyahay kutub badan buu leeyahay abu xafs ibna shaahiin annaasikh walmansuuq buu leeyahay sheekhiisii waa kan haddaba inu gacanta ku heno kitaabkan alifey weeyaan waxaa ka mid ahaa imaam lmudafar ninkii la ohan jiray ibn lmuqri baa ka mid ahaa isaguna kitaab iskale gooni ah rag waaweyn oo odayaal aho jibaal ah yaa ka mid ahaa rag waaweyn oo odayaal aho jibaal ayaa ka mid ahaa ibn abi daawuud sida aabihii wuxuu ahaa nin aad iyo aad rixlo badan u sameeyey cilmiga xadiidka hal qisaaba inooga filan oo waxay tahay wuxuu ohanayay dakhaltu lkuufa qofka ardayga dhegeysa hadda kuufo meesha la yidhaahdo ayaan soo galay kuufo markaan soo galayna waxaan watay hal dirham oo keliya hal dirham oo dahab ayaan watay arday baa tahay hal shilinna waad wadataa waxbuu gooyaa dabcan maxaad sameyn lahayd cilmina waad u socotaa iyo culamo inaad la kulanto muddo aada joogtid halkii dirham aan watay wuxuu yidhi faahadtu bihi alaaiina mud min albaqalaan baqalaanku waa fuul weeyaan baashan digirta la yihahdo soddon suus oo digir ayaan ku iibsaday soddon suus oo digir ayaan ku iibsaday buu yihi markaasu wuxuu yihi fakuntu aakulu min soddonkaas suus baan cunayey cinda abi saciidin alashaj abi saciidin alashaj waa imaam min aimati lmuslimiin min kibaar aimati lmuslimiin sheekhu wuxuu u noqday ragga sunanka aabihii iyo ragga la midkuu sheekh u ahaa aabihii ragga la midkaa yuu sheekh u ahaa cinda abi saciidin alashaj ayaan joogay soddon suusoo digir ahna waa iibsaday soddon kun oo xadiid baan ka qoray maa beyna saxiixin wa daciifin ah soddon kun macnuhu waa maxay tobankii suus meeqa way noqonaysaa hmm? soddon kun weeyaan soddon suusna waa cunay mhm toban kun soddon kun hal tobankii suus waa toban kun weeyaan halkii suus waa kun weeyaan soddon suus oo digir ah iyo soddon kun oo xadiid maa beyna marfuucin wa maqtuucin wa wa gayri dalik ma beyna qowl الnabiyi salى الlaه alيه wslam wالصaxaabi wالtaabici wagayri dalik macnaha tobankii suus halkii suus waa kun xadiid weeyaan suuska waxaan u malaynayaa haddii la beegi lahaa oo lagu shubo oo laga gedin lahaa malaha kun xaba iyadaaba dhannaan lahayd suuskii macnaheedu waxay noqonaysaa halkii xadiid hal xabo digir ah markaa wax ku dhow taqriiban taa waxayna tusinaysaa waa in yar oo ka mid ah juhdigii culimada islaamka ay usoo galeen cilmigan isaga ah wax sahlan maaha laakiin markii la dayacay waxay noqotay in aan danba laga lahayn haddii aynu niraahno soddon kun oo xadiid intaa kitaabka sheekha keliya ka maqlay soddonka kun ee xadiid aynu dhegaysano imise aynu cuni lahayn baad umalaynaysa imise maalmood imise kiilo aynu cuni lahayn inagu oo cunno ah imise kiilo oo cunno ah ayaynu cuni lahayn cabdullah haye tan miyaan gaarnay ayib sajistaan markuu tegayna waynu ka waranay imaam ma aha keliya intaas waa inta uu qoray ee uu xifdiyey weeyaane sheekhaas abi saciidin alashaji keligii ayuu soddon kun oo xadiid ka qoray weeyaan soddon suus bayna ahayd hal dirham buuna la galay hal dirham buu la galay keliya magaalada kuufa ah maxaa yeele abi saciidin alashaji nin sahlan maaha nin sahlan ma ahayn cabdullahi bn saciid baa la yihahdaa aabihii buu sheekhu ahaa imaam tirmidi buu sheekhu ahaa ragg o dhan buu sheekhu ahaa asxaabu sunan imaam min aimati muslimiin weyaan min kibaar aimati muslimiin ah imaam ibn abi daauud iqa weyaan sidaynu tilmaanay ardaydiisa ku tilmaamay iyo wixii la mid ah laakiin qisaa jirtay sababta loogu keena kutubu dacafaa oo loogu soo arooriyey sida miisaanka iyo lisaanka miisaankana waxaa iska leh xaafid ibn xajar imaam dahabi lisaankana waxaa iska leh xaafid ibn xajar waxaa kaga horeeyey labadooda ninka la yiraahdo ibn cadiy fi lkamil kamil ducafaa waxa loogu soo arooriyey waxay tahay qiso dhacday maxaa yeelay cabdullaahi caalim min alculamaa weeyaan isagoo caalim min alculamaa ah ayaa haddana wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah qisooyin badan oo soo arooray baa jira aabihii yaraantiiba markuu kula dadaalay cilmiga isagoo yar buu cilmiga o dhan xifdiyey marka waxay noqotay cilmigii oonan daadegin qofka wuxuu keenayaa fudayd badan markiiba inuu aabihii ku arkay wiilkiisa inuu qadaa raadinayo qaadi inuu noqdo aimada muslimiintana waa necbaayeen qaadi la noqdo waxay ka necbaayeen malaha qisooyin badan baa jiro soo arooray oo kutub baaba laga alifayba fi hada albaab ibn wakiic kitaabu leeyahay akhbaar lqudaat la yiraahdo oo lagu keeno in badan aimada muslimiinta ka mid ah waxay samayn jireen marka la yihahdo qaadi baa lagu cayimayaa ama waa cararayaan duurkay gelayaan dib dambe loo arki maayo waa la raadinaya oyan ahayn magaaladiisii haddii lagu qabto sidii qof waalan buu suuqa gelaya imaam abi xaniifa waa lagu garaacay waa la karbaashay boqol karbaash baa lagu dhuftay imaam abi malik sidaasi la eg imaam abi xaniifa waa la khasbay waxaa lagu yiri waa inaad qaadi noqotaa ma ehel uma ihi buu yihi been baa sheegaysaa baa lagu yiri ehel waa u tah markaasuu yidhi hadda adaaba qire afkaaga ku qira inaan beenlow ahay qaadisee beenlow noqonaya adaaba qire afkaaga ku qira inaan beenlow ahay qaadisee beenlow u noqonaya sidaa darteeda qaarkood markii loo dhiiba xitaa waa ka carari jireen suuqay ka galeen ma aynan jeclayn runtii awalan maxaa yeelay dowladihii wakhtigaa joogay xukunkoodii iyo dowladda ha ahaaday islaam laakiin dulmi badan kama marnayn reer bani umaya uma waxaa ka dambeeyey cabaasiyiintii uma bacda dalik hawshu isku qasbayba noqotayba iyo wixii la mid ah wakhtiyadaas waxay ahayd marka madaalim badan baa jirtay dulmi badan baa jiray dulmigaa badankiisana wuxuu ka imanayay dhanka wulaati lumuur iyagii haddaanan shareecada islaamka siday ahayd loogu fulin karaynin qofkii caalimka ahaana uusan ahayn qof xor ah inuu qabto ma aha marka sidaa darteed waxay keeni jirtay inay ka cararaan waana lagu ceebeyn jiray qofka daba orda taana waxayna tusinaysaa xadiidkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ee uu ohanayay waman ataa abwaaba salaaiin iftatan xadiidkii xasanka ahaa waman ataa abwaaba salaaiin iftatan qofka taga albaabada suldaaniinta iyo ragga boqorada ah iyo muluugta albaabadooda qofka istaaga waa fidnoobaya adigu niyadaada haba wanaagsanaato hadday doonto waa fidnoobaysaa shaki ma laha imaam abi daawuud wiilkiisa wuxuu ku arkay inuu xoogaa u xaglinayo dhanka qada markaasuu wuxuu yihi ibni abi bakr daciifun lafdi kale wuxuu ohanaya kadaab beenlowe maxaa yeeley shaqadan uu ku socdo ehel uma ah sidaa darteeda waxay noqotay dadkii isaga acdaadiisa ah inay ku dhagaan kelimadaa keliya wa khaasatan acdaadiisa dhanka caqiidada ragga mucaasiriinta ee dambe arrinta aada u bumbuuniya waxaa ka mid ah cowthir ninkii la ohan jiray kutubtiisana aada buu ugu qoraa qofka doonayana dib ha ugu laabto altankiil bima fi ta'niib alkowthari ee uu qoray imaam dahabiy alcasri ninkii lagu magacaabayay almucalimi raggu aad iyo aad u daciifiyey buu ka mid ahaabe maxaa yeelay cowthari dhanka caqiidadu ku daraya iyadan aynu qaadanayn iyo kuwa lamidka ah aada iyo aad ugu daciifinaya waxay noqotay marka kelimad ay acdaadii aad aada iyo aad uga faa'idaystaan imaamu dahabi markuu ka hadlayay wuxuu odhanayay aabihii tadciifkiisa uu tadciifiyey waynu aragnay laakiin wallaahi xayaranaa hada sababta ma naqaano maxaa yeeley imaam min aimati lmuslimiin weeyaan taa waxay ku tusinaysaa awalan ahlu lxadiid inaysan aqoonin muxaabaat fi lislaam nin jeclaysi xagga islaamka maxaa yeeley ibna abi daawuud waxaa daciifinaya aabihii abi daawuud qisadaasna keligii ma ahe rag badan bay ka dhacday wakiic ibn ljarax ibn lmaliix aabihii jarax ibna maliix daciifun fi lxadiid ragga daciifiyuuna ka mid yihi cali ibn lmadini aabihii cabdullaahi bna jacfar waa la weydiiyey ka waran aabbaha baa lagu yihi cabdullahi bna jacfar min rijaal xadiiu ka mid yahay ahuwa iqa wuxuu ohanaya qofaan aniga ahayn weydiiya mayaa la yihahdaa lagu weydiinaya qof imaam ahoo baabkan kaaga dambeeyo la weydiinaya ma jirto maxaa yeeley cali bn lmadini wa amiir almuminiina fi lxadiid khaasatan fi cilmi الrijaal waa ninka keliya imaam اlbukhaari uu yihi ma staskartu nafsii naftayda ma aanan yaraysanin imaam intaan hor fadhiistay aan arkay naftayda inay tahay aalib cilm ma jiro aimada muslimiinta ka mid ah ilaa caliy bn اlmadini caliy bn madini aabihii baa marka la weydiiyey ka waran baa lagu yihi wuxuu oranayey ilaahay baa runta jecel subxaanaه wa tacaala abi daciifu aabbahay daciif weeyaan qisooyinka noocaas ahna waa qiso saxiixa weeyaan oo islaamka ka soo arooray maxay leeyihin muxaabaat ma jirto cumar bn اkhaaab radi allahu tacaala canhu ardah waad garanaysaan qisooyin aan la koobi karaynin baa kaga soo arooray waxaa ka mid ahaa qisadii ninkii la oran jiray qudaamina macuun saxaabi jaliilu ahaa saxaabi jaliilu ahaa muhaajir ah bal hijrateyn ka qayb galay haddana maca dalik isaga iyo cumar xidid bay ahaayeen qudaam bn macuun walaashii waxaa qabay cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu ardaa caruur bayna u dhashayo xabsa um lmuminiin abtigeed weeyaan cabdulaahi bn cumar abtigii weeyaan haddana maca dalik khaa baa ka dhacay fii zamani cumar khaa ka dhacay baa wuxuu ahaa tawiil uu tawiishaday aayaddii qur-aanka ahayd laysa alluu kaga warramayay subxaanahu watacaala markii uu ka warramayay khamriga qolooyinka muminiinta dembi korkooda ma ahaanin fii ma acimuu idaa ma ataqow wa aamanuu aayadda noocaas oo kale ayuu u daliishaday cumar bn khaaab baa loo keenay sideetan karbaash buu u geliyey afartankii buu ku dhuftay dabcan cumar isagaa sideetan ka dhigay sida la garanayo taa waxaa la mid ah cuثmaan ibn cafaan radi allahu tacaala canhu ardaah ninkii waliid ibnu cuqba bn abi mucaad ninkii la ohan jiray saxaabiga ahaa ee isagu soo islaamiya wan fatxi maka ee cumaanna adeerka u ahaa baa loo sheegay salaad subax inuu tujiyey cabdullahi bn mascuud iyo rag lamid a ku daba tukaday salaaddii subax afar ragcadood buu tujiyey weliba markaasuu yihi ma idiin ziyaadiyaa cabdullaahi baa ku yihi khayr beele tani maanta o dhan ba gadaashaada aanu ziyaado ku jirnay cumaan baa loo sheegay raggii arkay isagoo matagay weliba bahasha waxay yihahdeen annagaa indhaha saarnay ma ma saarteen ha ha lagu dhufto yaro cali bn abi aalib buu udhiibay calina xasan buu udhiibay inuu karbaashka ku dhufto maxabaad ma jirta islaamka nacam abubakar ibn abi daauud waxaa daciifiyey aabihii sababtii tadciifkiisuna sidaasay ahayd si kale ma ahayn wailaa abubakr bn abi daauud waa iqa weyaan imaam min aimati muslimiin imaam min aimati muslimiin ah aimada muslimiinta ka mid ah kutubtaa u alifay iyo ardaydiisa iyo shuyuukhdiisa oo noogu filan aimada muslimiinta waxay ka yihaahdeen baa inoogu filan bal xifdigiisa sajistaan markii uu tegey ee uu soddon kun oo soddon iyo lix kun oo xadiid dusha ka meeriyey soddon iyo lixda kun ee xadiid waxaa lagu qabsaday lix xadiid lix xadiid oo ka mid ayaa lagu qabsaday aimadiibaa loo bandhigoo lagu yiri ibn abi daauud lix iyo soddonkan kun ee xadiid dushu ka yeeriyey xifdan maca alasaniid dib baa loo dhowray lix xadiidoo ka mid a lagu qabsaday markuu laabtay ee uu magaaladiisii ku laabtay iyo baqdaad ayuu lixdii xadiida lagu qabsaday dib u raadiyey waa inaad masaaisha dib u raadisaa masaaishii uu dib u raadiyey waxay noqotay in uu kaga gar leeyahay shan ka mid ah maxaa yale saasay kitaabkiisa ugu qorantay waa sidau u xifdiye weeyaan asalka saasay ugu taallay waxa looga gar yeelanaya meeqay noqonaysaa marka hal xabo idan imaam min aimati muslimiin kaba soo qaad lixdaba in looga saxsanaa lixdii eber ku dar waa lixdan weeyaan soddon iyo lix kun haddii lixdan uu khaldamay hadduu lix boqol xitaa khaldamay hadduu lix kun xitaa khaldamay maxay ka tahay soddon iyo lix kun waa lix laab lix kun oo xadiid xitaa hadduu khaldamay culimada islaamka agtooda weli waa iqa weeyaan lama dhihi karayo waa munkar alxadiid maxaa yeele qofka munkar alxadiid marka la leeyahay ama yarwi manaakiir marka la odhanayo qofka waxa weeyaan marka axaadiista uu warinaya ee uu ku khaldamaya ay ka badan yihiin axaadiista uu ku saxsan yahay laakiin waa imaam min aimati lmuslimiin hadda liajli dalik qisooyin dadku markay sidaasoo kale yihiin aimada bini aadanna la yahay kama marna xasadnimo isagoo abi daawud uu dhalay imaam min aimati muslimiin ah haddana waxaa dhacaysa inuu acdaa leeyahay maxaa yl ragga ardayda ah markay soo wada hana qaadaan culimona la wada noqdo waa lays yaqaanaa warbixin beenaa laga gudbiyey amiirkii baa loo gudbiyey amiirkii ayaa loo gudbiyey waxaa lagu yeerayay abi ibn abi daawuud xadiid nooca iyo nooca ah buu warinayaa umahaat lmuminiin uu ku daciifinayo haweenkii nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu qabay iyuu wax ka sheegayaa hal la dilaa la yihi kow ha laga siiyo maxaa yeele umahaat lmuminiin in wax laga sheego waa mamnuuc xaaraam weeyaan wa aswaajuhu umahaatuhum waatuu rabbi yihi subxaanah wa tacaala laakiin falilaahi alxamdu walmana abi layla nin la ohan jiray qaadi ahaa yaa badbaadiyey raggan wax ka sheegaya maca jalaalatihim iyagoo ah haddana wuxuu odhanayay maya fulaan caaq weeyaan aabihii iyo hooyadii waalidkiisu caaq ku yahay ama fulaan fainahu yakulu riba idan markhaatigoodii wax la aqbalaya maaha maxaa yeele qofka markhaatigiisa la aqbalayo laabudda inuu caadil yahay wa ashhiduu dhaway cadlin minkum qofka cadaaladdana wuxuu la imanayaa markuu ka fog yahay wax allaale wixii waxyeelaya islaamkiisa sida kabaairti iyo wixii la mid ah inuu ka fogya maxaa yeeley kabaairtu waxay ka mid tahay waxyaabaha qofka cadaaladiisa dilaacinaya dunuubta waaweyn sakaairta iyo waxyaabaha yararkana waa inuusan laasimeynin idan raggaasi cadaaladoodii markii wax laga sheegay sidii buu ku badbaaday imaam bn abi daawuud maadaama la yihi ahlu beytka nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa naasibi oo waynu arki doonaa alfaadda noocaas oo kale ah ayuu wax ka sheegaa wuxuu odhanayay wuxuu keenay inuusan caqiidadiisu ahayn arinta iyada uunan ku jirin badda iyada ah inuu caddeeyo awalan wuxuu alifay musnad uu kaga waramayo wuxuu yeeriyey muddo kitaab uu kaga waramayo oo dadka uu u yeerinayay fadaail caliy bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda taqriiban mararkaa weeyaan markuu alifaya musnad caaisha iyo kutubta la midka ah wuxuu alifay waxaa ka mid ahaa caqiidadan kitaabkan caqiidada ee hadda aynu dul taagannahay sababtaasuu ku yimid iyo sababaha la midka markii la qabsaday isaga oo tilmaamaya isberi yeelaya caqiidadiisu inay tahay caqiidadii aabbihi caqiidadii salafu haadihi اlumma laga soo gaaray in ay tahay isagoo isberi yeelaya ficlanna qofka haddii la qabsado caqiidadaada caddee la yihahdo waa inuu caddeeyo weeyaan waxaa la mida imaamu ibnu taymiya raxmat اllahi tacala caleyh noo caddee markii lagu yiri waa isagii kitaabka alif raxmat اllahi tacala caleyh kutubtiisa caqiidada ee tirada badan ayaa tilmaamaya waxayna ahaayeen aimada muslimiinta ah kuwo sidaa u alifa ama ha la weydiisto ama su-aal ha ku timaado ama si kaleba ha noqotee inay caddeeyaan qaarkoodna iskoodba waxay ictiqaadsan yihiin inay dadka u caddeeyaan waa yeeli jireen kitaabka caqiidada ama ayuu marka alifay waa muujaz weeyaan waa afartan beyt afartan beyt weeyaan aad bay u sahlan tahay inkastoo aynan koobeynin caqiidadii oo dhan shaamil ahayn haddana mujmalkeedii waa ku dhanyah mujmalkeedii waa ku dhanyah intii ugu muhiimsanayd ee aasaaska ahayd waa ku dhanta waa wax la xifdin karo way sahlan tahay alfaadda ay ku qoran tahayna aad bay u sahlantahy aad iyo aad ayay u sahlantahy walidaalika ragga tarjamadiisa keena ardaydiisa ka warisay imaamu daara qudni baa ka mid ah ibnu shaahin baa ka mid ah ardaydii waaweyneed ee uu lahaabaa ka ka warinaysa kitaabkan caqiidadiisa ah ragga taraajimtiisa keenana xagga xanaabilada maxaa yeele imaamu abi daawuud wuxuu arday u ahaa imaamu axmed ibn xambal sidaa darteed waxaa lagu tiriyaa xambali inuu yahay madhabka xanaabilada lagu tiriya ragga keena tarjamada oo ibnu rajab alxambali uu ugu dambeeyey ka mid yahay way keenaan caqiidadan iyada ah imaamu dahabi fii sira aclaam nubala ayuu ku keenaya isaguna caqiidadiisa oo kaamil ah kitaabkan hadda aynu hayno xaa-iyana loogu magac daray maxaa yeelay lafdiga noocaas ah ayaa u dambeyn doona caqiidadu marka waa shay muhiim ah waa shay aasaas ah waa dhuuxa qofka muslimka qofkaanana caqiido lahaynna waa qofaan diin lahayn maxaa yeele mar hadduunan caqiido lahayn qofku waa qof kaa dhinti wax u kala soocan ma jirto islaam iyo islaam la-aan waxaa lagu kala duwan yahay waa caqiidada marka waa inuu qofka caqiidadiisii ku dhegan yahay waxaa laga yaabaa in su-aal la isweydiiyo la yiraahdo insha allah waynu ka warami doonaa laakiin in la isweydiiyo la yiraahdo zamankii nabiga caleyhi salaatu wasalaam wax caqiida lagu magacaabo ma jirin nacam ma jirin sax weeyaan maxaa yeelay dadku caqiidadooda si toosa waxay uga qaadanayaan min alkitaabi wasunna waxayna ahaayeen dad carab oo asal ah waxayna ka fahmayeen daahirka mushrikiinta carbeed baa waxay odhanayeen ajacala alaalihata ilaahan waaxida ina hada la shayun cujaab ma samicnaa bi hada fi lmilati maxay ahayd haye aabbayaasheenii dambe oo dhan maanan ka maqlin laa kuwo hore walaa kuwo dambe toona ma aanan ka maqlin waxan waa wax cajiib badan weeyaan waa war isaga u la yimid ma waxaan ilaahyada ahe tirada badan ee aabbayaasheenna aanu ka soo gaarno o dhan baanu ka tagnaa oo ilaahan keligii ahe uu sheeganayo un baanu wax walba u daynaa markay nabiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam sif lanaa rabbak ee ilaahay soo dejiyey qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad aad bay ola yaabeen idan caqiidadooda halkaasay ka qaadan jireen laakiin waxaad ogaataa islaamka tawasucii uu sameeyey iyo gaaritaankii uu gaaray dad acaajim ah aan carab ahayn aanan ku hadlin luqada carabiga intaan ay u dheer tahay diimo hore inay haysteenoo baatil ah hawadooda inay iska caabudi jireen waxyaabihii inay weli ku dambeeyaan in hawo badan oo cusub ee islaamka uu kusoo kordhay maxaa yeelay in badan oonu arki doonno dadka bidcada la yimid aslan lama hayo maka iyo madiine iyo hareerahan meeshii waxyiga kusoo degayay dad ka soo baxay lama hayo bidcatu lqadar basray nooga timid khawaarij kuufay nooga timid waxa la midka o dhan meelahaasay ka yimaadeen dadkii acaajimta ahaa islaamka uu gaaray weeyaan macbad aljuhani iyo ragga la midka ah raggaasaa bilaabay qadarkii waaya shiicada iyo rawaafid iyadu warkeedaba da-a yahuud baaba aasaastayba waynu u tegi doonaa idan marka waxaad arkaysaa manbaculwaxyeyn maka iyo madiine iyo meelaha la midka ah inay ahaayeen meelo ilaashan markuu laakiin islaamka intuu fiday gaaray jasiiradda inteedii kale jasiirat alcarab ama uuba ka tallaaba ee maa waraa annahri waxa lagu magacaabo uu gaaray ama dhankan kale afria afriqiya uu soo aaday iyo dadkii aan iyagu diintaba haysanin islaamku wuxuu la kulmay waxyaabo badan dhaqan iyo diimo kale dad haysta oo la gaarsiiyey islaamkii islaamkii uu taraxay waxay noqoto daruuri noqotay marka shaygii asalka aha in loo caddeeyo dadkii waana markaa marka loo baahday in la alifo kutub ka waramaya caqiidada qofka uu ka qaadan lahaa min alkitaabi waاsunna maa ana calayhi alyowma waasxaabii iyo wixii la mid ah waajib waxaa noqotay marka in la caddeeyo caqiidadii juhdi aada u badan ayaa lala soo galay dagaal badan baa dhacay culimmada islaamka ay u dagaalamayaan caqiidadii saliimka ee saxiixa ah in la fidiyo wahaakada laakiin alxamdu lilah ilahay siduu ballan qaaday weeye subxaana wa tacaala inaa naxnu nazalna dikra wainaa lahu la xaafiduun caqiidadan iyada waa suganta imaamna abi dawuud raxmat ullahi tacaala caleyh kitaabkiisan haddaba xaa-iyada ah cala almala dadkii oo dhan ardaydiisiibuu u naadiyey waa u yeeriyey waa laga qoray waa fiday marka sidaasay inagu soo gaartay inaguna imaamka raxmat ullahi tacaala caleyh wixii wakhtigaa ka dambeeyey wuxuu noqday mid faraha laga qaado waxaa la yidhaahdaa weliba sida abu naciim oo ardayga ardaydiisa arday u ahaa ka waramayey tarjamadiisana keenaya wuxuu leeyahay imaam ibna abi daawuud raggii waxaa ku sameeyey wuu habaaray maxaa yeeley naftiisii bay xalaashadeen ogow shareecada islaamka haddii laba qof oo caadiliin ah ay yimaadaan oo yidhaahdaan hebel waxaasuu sameeyey qaadiga hortiisa annagaana markhaati ah markhaatigooda waa la fulinaya qof dhintay baa la arkay yaa dilay annagaa arkeynay hebel baa dilay hadday dhahaan raggaana ay yihiin rag cadaaladooda la hubo waa la qaadanaya warkooda adaa dili wey macnaheedu war ani ma dilin raggan waa maya lagaama yeelayo sidaa darteeda waxaa la yidhaahdaa axkaamta islaamka waxaa lagu dul dhisaa waxay tahay waa dhanni yaqiin maa qofkan inuu qofkan dilay yaqiin ma u haynaa may uma hayna waa dhanni weeyaan ayib iyo wixii la mid ah imaam abi daa ibn abi daawuud waxay noqotay inuu habaaro maxaa yeele waa la dili laha kow baa laga siin lahaa in yar buu ku baxsadee lowlaa qaadigaa uunan ahayn waa la dili lahaa bacd allahi caza wajal waa u ducayn jiray waagii dambe ninkaa isaga abi layla waxayna noqotay inuu habaaro habaarkii siduu ahaabuu ugu dhacay baa la yihahdaa midkoodna faalij baa ku dhacay oo isagoo dhan baa baabah noqday jirkiisii eber ah kii kalena isna sidaasoo kale waxyaabo kalaa qabsaday sidiibuu ku dhintay isagana wuxuu noqday fidnadii ku dhacday ee mixnadii qabsatay dabadeed imaam min aimati lmuslimiin ah waa ilaahayna subxaana wa tacaala mixnadaasi wuxuu inooga soo dhex saaray kitaabkan hadda aynu haynay ah xaiyat ibn abi daawuud xaiyat ibn abi daawuud marka in sha allahu tacaala waynu ka warami doonaa haddii ilaah yiraahdo darsiga soo socda ayaanu ku geli doonaa kitaabka intaana waxay iska ahlayd hordhac aanu sheekha kaga waramayna si aynu u baranno imaamka kitaabkiisa aynu akhrisanayno wuxuuna dhintay waxa weeyaan saddex boqol iyo toban hijriyada islaamka markay ahayd saddex boqol iyo toban hijriyada islaamka markay ahayd ayuu dhintay raxmat ullahi tacaala caleyh waxaa la yidhaahdaa janaasadiisa waxaa ku tukaday saddex boqol oo kun oo qof saddex boqol oo kun oo qof baqdaad intaa ma ku nooleed ka badan baa ku noolaa ka badan baa ku noolaa marka la tilmaamaya le imaamu axmed milyan iyo ziyaadaa raacay janaasadiisii ama ku tukatay alf alf waa boqol kun weeyaan taqriiban ama boqol milyan iyo wixii la mid ah macnaha waxaad garanaysaa dad inay ahayd caasimo dadka muslimiinta oo dhan ka wada dhexaysa laysugu wada yimaado janaasadiisiiba waxaa la yihahdaa waxaa ku tukatay saddex boqol oo kun oo qof akthar min rubc milyan weyaan taana waxay daliil u tahay inuu ahaa imaam ummadda muslimiinta o dhan u dhexeeya lagana raali yahay cilmigiisa iyo caqiidadiisa waana fiqo weeyaan sida aynu tilmaannay in badanna waxaad arki doontaa dadka caqiidadooda ayna saliimka ahayn ashaacirada zamanka nool oo kale maaturiyidiinta nool oo kale iyo wixii la halmaala aad bay cadow ugu yihiin sida cowthir aynu tilmaanay kutubtiisa inuu ku qoray isagoo dhahaya caaq buu ahaa aabihii baa tilmaamay inuu ahaa kadaab iyo wixii la mid ah aabihii maqsadka iyo danta uu ka lahaa arrintaasay ahayd arrintiina waa dhammaatay qaadi ma noqonin sidaa darteeda imaam min aimati lmuslimiin weyaan waxaana tilmaamaya raggii ardayda u ahaa aimada waaweyn ahaa sida daara qutni raxmat ullahi tacaala caleyh abu xabs ibn shaahiin ibn xibaan oo culimada islaamka waaweyn ka mid a wagayri dalik marka in sha allahu tacala xaa'iyadii baynu u gudageli doonaa haddii ilahi raalli ka noqdo darsiga soo socda yowma alarbacaa wasali allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin wassalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu